bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimi rediyo jowhar qodobbadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah laamisaarista waddooyinka magaalada jowhar oo marxalad gebagaba ah maraya liska ciidanka xoogga dalka oo beeniyey in diyaarad ciidan ay ku dhacday baydhabo wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug oo magaalada gaalkacyo ka daafurtay tababar la xiriira sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta booliiska iyo bulshada midowda yurub oo ku baaqay in wadahadallo lagu xaliyo khilaafka ka taagan koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed oo mar kale joojiyey diyaaradaha tagaya deegaanada maamulkaasi dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan iiraan oo sheegtay in israa'iil iyo maraykanka si wada jir ah ay weerar ugu soo qaadeen
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idinhayo kuda ugu door karoon haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan waa habeenimo talaadaha afar iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan laamisaarista wadooyinka magaalada jowhar ayaa marxalad gebagaba ah maraya abuukaryeer ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maamulka dowladda hoose ee degmada jowhar ayaa ka warbixiyey halkaay marayaan dhismayaasha wadooyinka waaweyn ee magaalada gudoomiyaha degmada ahna duqa caasimada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baarey oo la hadlay telefishinka dowladda hirshabeelle ayaa sheegay in dhismaha wadooyinka uu meel wanaagsan marayo islamarkaana wadadii ugu horeysay ee haatan gaartay heer gabogabo ah gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in wadooyinka xiga lagu wado in toddobaadka soo socda la bilaabo laamisaaristooda iyadoo qorshaha yahay in wadooyinkan dhismayaashooda loo fuliyo qayb qayb mudane baari ayaa tilmaamay in sababta wadooyinka mid mid loogu dhisaayo ay tahay in la tixgeliyo baahiyaha bulshada gaar ahaana isku socodka gaadiidka iyo dadka si aan markaasi loo calaqaladeynin nolosha maalinlaha ah ee bulshada waxa uu sidoo kaleente caddeeyey gudoomiyaha in haddii dhammaan wadooyinka halmar la xiro si laami loo saaro ay markaasi caqabad ku noqon karto bulshada gaar ahaana gaadiidleyda oo si maalinle ah u isticmaasha sidaasi darteedna maamulka uu doortay in shaqada loo wajaho si tartiib tartiib ah iyadoo markaasi la ilaalinayo adeegyada bulshada
bismi llahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala marka xigta madaxweynaha dowladda hirshabeelle al sayid cali cabdilaahi xuseen ciiltire waxaan leeyay waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinaa shacabka reer jowhar ee muddada dheer usoo dulqaatay howlaha baaxadda weyn leh ee laga wado magaalada jowhar waxaan leeyay waa mahadsantihiin dulqaadkiina dulqaad ku dara waxyaraa idinka dhiman sidaad ogsoon tihiin waxaa biryahan ama bilahanba xoogga la saaray dhismihii wadada wadooyinka magaalada jowhar taasoo ay ku kala yaaliin horseed hanti wadaag oo laba meel ah sidaa daraaddeeda shalis ay ahayd maanta ma aha maanta siday tahayna beri ma ahaa doonaan dadka qaarkiis waxay og yihiin in wadadii ka bilaawanaysay hotel suubiye ilaa iyo keligii barwaaqo ama buray ay howlii ay ka socdaan oo hadda laamisaarkii uu ku bilaawday saddex meel laba meelna ay ka dhammaatay wadadaas aan jecelnahay si timaankan hadda dhammaanayo ama kan kale bilaawgiisa ay dhammaan lasoo gabagabay doono waa wadadan dheer aan hadda aan sheegayo sidoo kale wadooyinka waxaa laisku wada furi waayey oo loogu wada shaqey waayey hal mar si dadka ay socodkooda uu u baaqsanin marba waxaa loo sameynayo cad oo loo sameynayo ma aha in tabardari ay tahay laakiin magaaladii ma u qaybsanto in wadada laga shaqeeyo iyo dadkii inay shaqaystaan nolol maalmeedkoodii annagoo u turayno shacabka ayaan waxaan door bidnay in marba meel aan ka shaqeyno dadkana ay ku nafisaan ay maraan marka ayna waxaan leeyahay dulqaadkiina waa idinka mahad celinaa haddana waxaan leenahay dulqaata wax yaraa ka dhiman een, eh, inta yaroo dhiman hadda roobataan lama lama celi karo een, eh, waxaan si gaara u mahad celinaa farsamo yaqaanada injineerada een, eh, kambaniga ee adeegsan ee sida hagar la-aanta u shaqeeyey marka waxaan leenahay wixii horo ka mayro waa mahadsantihiin taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si cad u beeniyey warar been abuur ah oo lagu baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta iyo baraha bulshada kuwaasoo sheegaya in diyaarad nooca helikabtarka ah ay ku dhacday magaalada baydhabo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu xaqiijinayaa in warkaas uusan waxba ka jirin islamarkaana aysan jirin wax shil noocaas ah oo ka dhacay magaalada baydhabo ama deegaanada ku xeeran wararka been abuurka ah ayaa u muuqda kuwo lagu doonayo in lagu marin habaabiyo bulshada soomaaliyeed laguna weeqo kalsoonida hay-adaha amniga dalka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidanka xoogga dalka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ku baaqayaa in warbaahintii bulshada inay ka fijignaadaan faafinta wararka been abuurka ah wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka daafurtay tababar la xiriira sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta booliiska iyo bulshada cabdirasaaq maxmed ayaa gaalkacyo kasoo diray tababarkan oo ah mid loogu talagalay sidii loo xijin lahaa wada shaqaynta booliiska iyo bulshada taasoo door ka qaadan karta sugidda amniga iyo ka hortagga dembiyada ayaa waxaa maanta wasaaradda amniga galmudug ee gaalkacyo uga furtay xubno ka tirsan bulshada iyo booliiska madasha furitaanka tababarkan oo ay goobjoog ka ahayeen guddoomiyaha gobolka mudug mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda amniga saraakiisha ciidamada iyo xubnaha bulshada ee loo tababarayo barnaamijka wada shaqaynta booliiska iyo bulshada ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay agaasimaha waaxda amniga wasaaradda amniga galmudug maxamed muuse oo isagoo faahfaahin ka bixiyey tababarkan iyo ujeedkiisa community policing kun- een kun sagaal boqol iyo siddeetankiibuu wadanka adduum- adduunka ka hirgala laakiin soomaaliya markii dowladdii dhexe ay jirtay kama uusan jirin community police waxay ahayd ciidamo meel degan oo boliisa oo xafiisyadooda ku eg qabtana markii dembi dhaco ka daba tag sameeya dembigaas ciddii geysatay la xisaabtamo keliya waxaasina adduunyada way ka soo gudubtay community policinku gebigiisa waa ka hortag wax la yidhaah in qof walba uu mas-uuliyad iska saaro amniga wadankiisa iyo naftiisa iyo deegaanka uu ku noolyahay maadaama ciidamadu ay yihiin marka nambar kooban oo xafiisyo iyo shaqadoodu ay saldhig tahay waxaa la qorsheeyey oo xilligaas lasoo qaatay in la fuliyo community policing oo ah bulshada in loo diyaariyo inay amnigooda sugaan inay xog walba ciidamada gaarsiiyaan in marka booliiska iyo bulshadu inta isu soo horfariistaan ay xisaabtamaan een ay yidhaahdaan booliisku een waxaan u baahannahay in sidaad noola shaqaysaan ay shacabka u sheegaan sida ay rabaan xogta inay u helaan qof walba oo dambiila ay usoo sheegaan iyo wax walba oo u baahan in wax laga qabto bulshadu sidoo kale ay ka shaqeeyaan sidii ay ula shaqayn lahaayeen booliiska
barre abshir guuleed oo ku hadleeyey magaca ka qaybgalayaasha ciidamada ee barnaamijkani loo tababarayo ayaa isna sheegay
boliisku asalkiisu bulshada ka yimid sida boliisku u yahay hooyada ciidamada in shacabkuna u yahay hooyada boliiska oo asalkeenna shacab ka nimid kadibna dadkii adeegayaasha ah aan noqonnay haddii la waayo boliisku waa fahmi kartiin bulshada boqolkii hal uu ka yahay ugu badnaan haddii marka sagaashan iyo sagaal qofoodna ay wax bixinayso hal qofna uu wax saxahayo hore dalkii waa ugu saxmi waayey adduunyadu sida la sheegay madaxda noo sheegtay waa ka soo gudubtay in hal qofna wax saxo sagaashan iyo sagaal qofoodna ay wax bixiso bulshada qof walba oo naga mid yahay hadduu toban qofood gaarsiiyo waa iskeenayaa lambarkii boqolkiiba boqolkiiba boqol
xabiibe maxamuud cabdi koofur oo ku hadashay magaca bulshada ayaa iyadu bogaasay tababarada la xidhiira wada shaqaynta booliiska iyo bulshada taasoo ay sheegtay in wax weyn ay ku soo kordhin karto wax ka qabashada amniga nooma hayo ilmahayga dan uma hayo annaka dan nooma hayo ganacsigaya dan uma hayo wax hadday ilaahay yidhahdo oo ba- ba- asxaana uu noo falahay qofkii dhibaato wadaa ma jirto aan iskaga mid ahaano aan isku meel kasoo wada jeesanno aan wada shaqayno aan isku xirnaano ugu dambayn waxaa tababarkani si rasmiya u furay guddoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdille oo isagu ugu baaqay ka qaybgalayaasha tababarku inay ka faa'iidaystaan casharada ay qaadanayaan muddo saddex maalmood oo tababarkan uu ka soconayo magaalada gaalkacyo ee bacdisalaan een, xoojinta ee biliiska iyo bulshada ama een, community police dee biliis maba jireenba haddii uusan shacabka iyo biliisku aysan wada shaqayn biliisba ma jireenba biliiska waxaa weeye waa shacabka hooyadii shacabka weeye biliisku mar kasta biliiska iyo shacabku ama bulshadu way wada shaqeeyaan si dhow bay u wada shaqeeyaan laakiin tan xoojinta waayo iyo in la helo community si gaar ah u wada shaqeeya oo amniga uga wada shaqeeya runtii biliiska waa ku ammaanahayaa sida iyo bulshada reer mudugba ay u wada shaqeeyaan si dhow ayay u wada shaqeeyaan si dhow ayay ama siminaaro loo qabtay ha ka soo maxaanku idhaahdaa ha ka soo xigtaano ama biliiska shaqadiisu sidaas u samaysanba ha ka soo xigtaane si wanaagsan ayay u wada shaqeeyaan sidaa wanaagsan oo aad u wada shaqaysaan waad ku ammaanantihiin wasaaradda amniga runtii dadaalka ay muujinayso xoojinta ay xoojinaysa isdhexgalka bulshada iyo wada shaqaynta bulshada iyo biliiska way ku mahadsan tahay waxaanan markhaati ka nahay biliiska iyo bulshadu inay si fiican u wada shaqeeyaan midowda yurub ayaa ku baaqay in wadahadallada lagu xaliyo khilaaf ka taagan koonfur galbeedda maxamed xuseen ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wakiiladaha beesha caalamka ee fadhigooda uu yahay magaalada muqdisho ayaa waxaa usoo dhammaaday shir ay ka lahaayeen xiisada siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya taasi oo ku dhow in gacan ka hadal hubaysan isku rogto ilaa wareedyo ayaa xaqiijiyey in diblomaasiyiinta ay xidhiiro la sameeyaan labada dhinac islamarkaana ay ku booriyeen in ay wada hadal ay garwadeen ka yihiin dadka soomaaliyeed ku dhammeeyaan khilaafka dhanka kale diblomaasiyiinta ayaa ka walacsan isku dhacyada hubaysan ee dhex mara labada daraf kaasi oo fursad u abuuraya kooxaha kasoo horjeeda nabadda soomaaliya iyagoo ku teliyey in ciidamada ay agabka militari laga fogeeyo arrimaha siyaasadda dhinac kale midowda yurub ayaa war ka soo saaray xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed wakiilka midowda yurub ee soomaaliya faranjeska dimauro ayaa sheegtay in ay si dhow ula socdaan xaaladaasi xumaanaysa ay ka taagan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoo muujisay walaac xoogan oo ku aadan ismarawaaga siyaasadeed ee ka jira war kooban oo barteeda twitter-ka ay kusoo qortay wakiilka midowda yurub ee soomaaliya faranjeska dimowro ayaa lagu adkeeyey in wakhti xaadirkan ay lama huraan tahay in la helo wadahadal wax koola oo dhexmara dhinacyada isku haya arrimaha taagan sidoo kale midowda yurub ayaa soo dhoweeyey dhammaan dadaalada dhexdhexaadinta isagoo carabka ku adkeeyey in fursad la siiyo iskuday kasta oo lagu doonayo xal nabadeed xiisadda u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maraysa meeshii ugu xumayd iyadoo labada dhinac ay qarka u saaran yihiin in ay dagaalamaan dowladda federaalk ayaa weli sii wadaa ciidamada ay geenayso deegaanada koonfur galbeed halka koonfur galbeed ay diyaarisay ciidamo xoogan ay uga hortegayso kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay geysay qaar ka mid ah deegaanadeeda maamulka koonfur galbeed ayaa mar kale joojiyey diyaaradaha tegaya deegaanada maamulkaasi maxamed soomane ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maamulka koonfur galbeed ayaa amray in goroommada maamulkaas aysan ka degi karin diyaarad aan haysan ogolaanshaha maamulka koonfur galbeed degmooyinka kale ah burakaba baraabe waajidii xudur ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa tegay diyaarado sida wafdiga ciidamo kuwaas oo ka baxay magaalada muqdisho islamarkaana degmooyinkaas tegay isla degmooyinkaas oo lagu daray qasax dheere ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxa lagu diiday ahay madaxweynaha koonfur galbeed laguna taageeray dowladda federaalk soomaaliya go-aankan ayaa sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa xilli shalay rasaas lagu furay diyaarad doonaysa inay ka degto garoonka magaalada waajid ee gobolka bakool taasoo ugu dambeyn dib ugu laabatay halkii ay ka timid dhacdadaasi weli faahfaahin kama ayso bixin dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay in la aadi doono doorasho dadweyne islamarkaanu idlaaday mudaxeleedka cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen oo ka mid ah xubnihii saxiixay doorashadaas dowladdu ay shaacisay la qabanayo xiisadu dhexaysa mas-uuliyiinta durugoboleedka koonfur galbeed iyo mucaarad diidan ayaa ka taagan deegaana ka tirsan gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose oo uu ka kooban yahay maamulka koonfur galbeed xaaladda ayaana hadda u muuqata in dhinacyadu ay si toosa ugu bariirayaan inay ku dagaalamaan deegaanada koonfur galbeed iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ciidamo ay ku daabushay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada shabeellaha hoose baay iyo bakool sidoo kale koonfur galbeed ayaa iyana sooba dhigtay ciidamo kuwaasoo loo arkay inay yihiin dhuulatus dhinacyadu ay furin isugu dirayaan halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatan warka dibadda warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in weerar ay fuliyeen israa'iil iyo maraykanka lala beegsaday laba xarumood oo gaaska iyo dhuumaha shidaalka saacado uun kadib markii madaxweyne trump u sheegay inuu si kumeel gaar ah u joojinayo weerarada dhanka kaabayaasha tamarta waxaa jirta rajo in kooxda wadahadallada ka socota maraykanka ay toddobaadkan gaaraan dalka bakistan kulana kulmi doonaan mas-uul ka socota dalka iiraan warkii habeennimaa dhegeystayaal kala socoteen radio jawharna waa naga intaa